Kabixitaankan ayaa ku soo beegmaya laba toddobaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay howlgal ka bilaabeen cisbitaalka ugu weyn Gaza, iyagoo ku eedeeyey taliyayaasha Xamaas in ay goobta u isticmaaleen howlgallo argagixiso siday hadalka u dhigeen. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen laba boqol oo dagaalyahano ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka, halkaasi oo ay ka fuliyeen dagaallo dhulka ah iyo duqeymo xagga cirka ah. Meydadka ayaa laga helay gudaha iyo dibadda dhismaha isbitaalka, iyadoo dadka ay dib ugu laabteen goobta kadib markii ay ka baxeen taangiyada iyo ciidanka Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Axaddii sheegay in uu ansixiyey qorshe howlgal milatari ah oo lagu sameeyo koonfurta Gaza, gaar ahaan magaalada Rafax, aaggaasi oo soo jiitay walaac caalami ah iyada oo kalabar dadka Gaza ay gabaad ka dhiganayaan haatan. Netanyahu waxa uu sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in milatariga Israa'iil ay diyaar u yihiin inay daadgureeyaan dadka rayidka ah ayna u fidiyaan gargaar bini'aadantinimo. Laakiin ma jiraan wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay si nabad ah Falastiiniyiintu u tegi karaan. Inta badan Gaza ayaa waxa ay ku burburtay weerarka Israa'iil. Qaar badan oo ka mid ah Falastiiniyiinta gabaadka ku ah Rafax ayaa ka soo safray meelo kale oo Gaza ka tirsan si ay magangelyo u helaan. Maraykanka oo ah xulafada ugu sarreeya ee Israa'iil iyo sidoo kale dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey musiibo bini'aadanimo oo ka dhici doonta Rafax haddii Israa'iil ay ku dhaqaaqdo qorshaheeda militari. Netanyahu ayaa axaddii ku celiyey in Israa'iil aanay arag waddo kale oo ay ku gaari karto yoolkeeda. Netanyahu ayaa hadlay wax yar ka hor intii aan lagu samayn qalliin caloosha ah oo lagu guulaystay fiidnimadii Axaddii. duqeymo ay Israa'iil ka geysatay cisbitaalka Al-Aqsa ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay afar qof, toddobiyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka W H O, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa axaddii saasi ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee X loo yaqaano. Kumanaan kun oo qof ayaa ku hoyday deegaanka kadib markii uu dagaalku ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda. milatariga Israa'iil ayaa sheegay axaddii inay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday taliye ku howlgelayay barxadda isbitaalka. duqeymaha Israa'iil ayaa axaddii shalay ku garaacay Gaza iyada oo wadahadallada xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ay dib uga bilaabmeen magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. dhinaca kalena gudaha Israa'iil tobannaan kun oo mudaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa axaddii bilaabay mudaharaad saddex maalmood socon doona ilaa iyo salaasada banaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in heshiis la galo xamaas si loo soo daayo dadka la haysto islamarkaana uu iscasilo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu dibadbaxan ayaa ah kii ugu ballaadhnaa ee looga soo horjeedo dowladda benyamin netanyahu tan iyo markii israa'iil ay dagaal ku qaatay gaza bishii oktoobar toddobadeedii